asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysnaha idinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka subax wanaagsan ee raadiyo haysnaay oo ah barnaamij aynu ugu talagalnay dhegeystayaashayna meel walba ay joogaan inaynu iskaga aqbaar weydiino dhegeystayaashiina waxaay soo wici karaan teleefon lamarka eber lix alla afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii aynu wada sugaynay ee subax wanaagsan waa barnaamij si gaar ah raadiyo haysnaha ugu talagalay dhegeystayaashayna meel walba ay joogaan inaynu iskaga aqbaar weydiino haddaba dhegeysta soo wac teleefon lambarka eber lix al afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa subax wanaagsan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan ayaan odadii ka leenahay waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka februari sanadka laba kun shan iyo labaatanka barnaamijka aad dhegeysanaysaana waa subax wanaagsan oo barnaamij aynu ugu talagalnay dhegeystayaashiina meel walba ay joogaan inaanu iskaga aqbaar weydiino dhegeystaha ugu horeeya qad ku jira asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahaasi durbaba qadkaha ayaa ka go-ay waa rajeynaya inta uu socdo barnaamijka inuu kasoo qayb qaadan doono hadduu dhegeysta waxaad naga soo wacdaa teleefon lambarka eber lix al afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii aynu wada sugaynay ee subax wanaagsan waa barnaamij si gaar aynu ugu dalagalnay dhegeystayaashayna meel walba ay joogaan inaynu iskaga aqbaar weydiino islamarkaana ay dhegeystayaashaynu sidoo kale ka warbixiyaan sida ay u shaqeynayaan goobaha ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo weliba isku socodka gaadiidka haddaba dhegeysta soo waca teleefon lambarka eber lix al afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa subax wanaagsan dhegeystaha xigee qad ku jira asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow magaca iyo halkaad nagala soo xiriirayso walaal magaca waa ibraahim maxamed insaan cadde oo jooga deegaanka oosbacaan mala socdaa barnaamijka subax wanaagsan ee raadiyo haysnaay si fiican si fiican si fiicanaa ula socdaa ayee hore guda gal ma warbixi
si fiicanaa ula socdaa afar iyo labaatankii saacad lasoo dhaca si wanaagsan ayaa loogu waastay dhaqdhaqaaq wanaagsan ayaa ka socda sida gawaarida kale ee noocayaalka kulli gana gooba qashada goobaha ilay kumasa dugsida masaajidyada si wanaagsan ayaa mataqaanaa loo labaatanka saac ee lasoo dhaafay adaa masantaa dhegeysta sida wanaagsan ood kaga soo qayb qaadatay barnaamijka subax wanaagsan ee raadiyaha isnay barnaamijka ayaad weli dhegeysanaysaan waxaad soo wici kartaan teleefon lambarka eber lix al afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii aynu wada sugaynay ee subax wanaagsan waa barnaamij si gaar ah aynu ugu talagalnay dhegeystayaashiina meel walba ay joogaan inaynu iskaga aqbaar weydiino haddaba dhegeysta soo waca teleefon lambarka eber lix al afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkii aynu wada sugaynay subax wanaagsan dhegeystaha xigee qad ku jira asalaamu calaykum وعيسى عنك وعطاتا دين عطا سوحنا
subax lamid ah soo dhawow magaca iyo halkaad nagala soo xiriirayso
عطية وكلام سوحنا في subax lamid ah soo dhawow عاقة كفو عاد أو يديسي أفاس أصلاح وحدة عمي إني سوكي ياين ما صلاة عاقة كفو عاد أنت أفاس أصلاح وحدة عمي أيام هذا وتحقق بوعده انت فصل اصبح سمعي انا هاي البشرية الحبسنية وتحقق بوعده فصل تخاطي سخيني كان تسخينا وقت انت او وديسي aadtaas aad iyo aad aa umahadsan tahay sida wanaagsan oo aad kaga soo qayb qaadatay barnaamijka subax wanaagsan ee raadiyaha isnaayo jowar shabeellaha dhece soomaaliya barnaamijka ayaad weli dhegeysaneysaan taleefon lambarka dhegeystayaashiinu barnaamijka ay kaga soo qayb qaadan karaana waa eber lix al afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa subax wanaagsan haddaba dhegeystay soo wac taleefon lambarka eber lix al afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa subax wanaagsan dhegeystayaashiinu waxay soo wici karaan telefoon lambarka eber lix al afar toddoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal bal markana farsamada waa hagaaga barnaamijka subax wanaagsan ayaad weli dhegeysanaysaan waxaad soo wici kartaa teleefon lambarka eber lix hal afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal barnaamijkana waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeenii waa barnaamijkeen wada sugaynay ee subax wanaagsan haddaba dhegeysta soo waca teleefon lambarka eber lix hal afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal bal markana dhegeystaha qad ku jira halo asalaamu calaykum waataa dhegeystahaas iyo durbaba qadka ayaa ka go-ay waa rajeynaya intuu socdo barnaamijka inuu kasoo qayb qaadan doono teleefon lambarkeeda lix hal afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal isla markaana uu soo wici doono barnaamijka aada dhegeysaneysaan oo subax wanaagsan waa barnaamij aynu ugu talagalnay dhegeystayaashiina meel walba ay joogaan inaynu iskaga aqbaari weydiino waxay dhegeystayaashiinu soo wici karaan teleefon lambarka eber lix hal afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal iyagoo iyagoo ka warbixin kara siday u shaqeynayaan goobaha ganacsiga goobaha waxbarashada isku socodka gaadiidka iyo weliba dhaqashada xoolaha barnaamijka aada dhegeysanaysaan oo subax wanaagsan dhegeystayaashaynuna waxay soo wici karaan teleefon lambarka eber lix hal afar todoba sagaal sideed sagaal sagaal sagaal
السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Sugandeni wacnayde sinjiyaala oletiyo awowyala saceeno soo jireen kacidba sooliibusinaaye dadwayno saani loogu gudooma dadwayno السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Thank you
guud ahaan barnaamijka subax wanaagsan waad ka dhegeysaneyseen raadiyo heesanaha jooba arshabeellaha dhexe soomaaliya waa naga intaa intaa barnaamij aankana kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaane allah